alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah waxaan halkan ka akhrinaynaa bayaan ku saabsan shirweynihii wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika iyo fatwadii culummada ee ka soo baxday shirweynahaasoo wakhtigii la qabtay uu ahaa sagaal iyo tobankii bisha rajab kun iyo afar boqol koob iyo afartankii qodobada culummadu ay niqaasheen oo ay go-aamada ka soo saareen waxa ay ka kooban yihiin shan qodob qodobka koowaad waxa weeye dastuurka wadciga gacan ku samayska ah iyo nidaamka federaaliga ah oo isku hal qodob wey qodobka labaad waxa weeye mowqifka sharciga ah ee sharcadu ay ka qabto waxaa lagu magacaabiyo xukuuma soomaaliya qodobka saddexaad waxa weeye doorashooyinka la sheegaya in laga qaban doono dalka soomaaliya xukumka uu leeyahay masalada afraad waxa weeye ama qodobka afraad culammadu ay ka niqaasheen alcawlama waxaa la yidhaahdo fii sharqi afriqiya midaynta dowladaha geeska afrika oo hoos tagaya maxaanku yidhahdaa ri'aasada etoobiya shan qodobka shanaad oo la niqaashay waxaa weeye dafcul caduwi saa'il cadowga horarkaa in la iska dafciyo oo la iska reebo marka qodobka u soo horeeya waa dastoorka gacanku samayskaa waxaad ogsoontihiin ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu rasuulkiisa amray in uu ku xukumo ummaddiisa sharciga uu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey nebigiisa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wa an ixkum beynahum bima anzala allah nebi allow ku xukum wixii ilaahay soo dejiyey ummaddaada ku xukum walaa tattabic hawaa'ahum dadka hawadooda ha raacin gaal iyo muslim tooqana wixii hawo ah hawaa'u naasa ha raacin waxdarhum ka digtoona waan yaftinuuka inay ku fidneeyaan oo kaa mataqaanaa leexiyaan can bacdi maa anzala allahu ilayka wixii ilaahay kugu soo dejiyey qaar ka mida inay kaa leexiyaan iska ilaali fa in tawallow hadday jeenstaan oo xukumka ilaahay ka jeenstaan soo maaha faclam waxaad ogaataa markaa annamaa yuriidu allahu an yusiibahum bibacdi dunuubihim isagoo ilaahay isla siyaaqaasii wada wuxuu leeyahay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukmka jaahiliyaday doonayaanin waman axsanu min allahi kumaa ka wanaag badan xukman min jihati alxukm xagga xukum ahaan marka la yidhaahda iyo garsoor yaa kaga wanaagsan ilaahay yaa kaga wanaagsan liqowmin yuuqinuun ciddii wax yaqiinanaysa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku caddeeyey xukumka uu soo dejiyey inuu cibaado yahay wax alla wixii xukuma xagga rabbi ka yimid oo awaamirtiisa waa cibaado wixii uu soo dejiyey wixii aan ahayn oo qaanuun iyo lagu dhaqmo ahayna waa kufri wey in ilxukmu ilaa lilah xukumka ma laha ilaa ilaah koomka iskale mooyaane cid kale xukum ma ridi karto wey ma samayn karto in ilxukmu ilaa lilah amara anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wuxuuna amray inaydan caabudin idaan isaga ahayn ilaah wuxuu yidhi mawduuca inagoo gebagabaynayna waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun fisqiga iyo gaalnimada noocaasi markaa dadka ay sida tooska ugu dhacayso usoo hoosgelahaya waa ilaa toddoba qolo baa la odhan karaa oo meeshan hadda inoogu sugan qolada koowaad oo xukunkaas uu qabsanaya waxa weeye xaakimka isagu sharciga dejinaya ama nimankan ma aragtay sharci dejiyaasha isku magacaabay ha noqdo ama xaakimka amray oo isagu sharcigaas in la dejiyo ama lagu dhaqmo oo loo doortay oo madaxweynaha ha noqdo sharci dejiyayaasha weeye qodobka koowaad kow qodobka labaad waxa weeye ninka isagu sharcigaa fulinayo xukumaya dadka ku xukumaya wixii ilaahay soo dejiyey waxaan ahayn wuxuuna wuxuu qaanuun noqonayaa dabcan markii dadka isku si loogu xukumayo dembigaa qofkii gala kan damboo imaan doona kii kasii horreeyey kullin halkaa nidaam baa la marinayaa awoodna waa loo isticmaalayaa oo ciidan fulinayo oo loo habeeyey iyo waxaasuu leeyahay iyo qaadi xukuma marka waa qaanuun wey kan saddexaad waxaa weeye almutaxaakimu biikhtiyaarihi ninka isagoo ikhtiyaarkiisa ugu xukum tegaya waa kan saddexaad wey kan afraad waxaa weeye aladii yufadilu xukma dawaaqiit ninkaan mana xukum tegin mana dejin laakiin wuxuu leeyahay nidaamka daaquutiga ayaa ka wanaagsan kan islaamiga ah kan shanaad waa mucadil liaxkaami illaahi wa xuduudihi oo wuxuu leeyahay sariqo iyo zine iyo waxaas maanta in la fuliyey iyo jaraa'imtaas wax dadka maaragtay in la ciqaabo maanta ma aha marka wuxuu soo gelaya afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfiruuna bibacdin qofka noocaas u fakerayaahay kan lixaad waxa weeye almumtanicu can altaxaakum ilaa sharci illah qofka diidan inuu u xukum tago sharciga ilaahay ilaah wuxuu yidhi wayaquuluuna aamanaa biاllahi wa birasuuli wa adacnaa huma yatawallaa fariiqu minhum min bacdi dalik ilaah baan rumaynay rasuulkaan rumaynay waa adicnay bay leeyihiin haddana qayb ka mida waa jeensanaysaa min bacdi daalika harka go-aankoodii kadib way ka jeensanayaan xukumkii ilaahay wamaa ulaa'ika bilmu'miniin buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala kuwaas mu'miniin maaha dayna ahayn maxay yihiin gaalay noqonaya qolada u dambayso toddobaad waxa weeye kulu man yukaafixu wa yudaaficu can ilmaxaakimi alwadciya qof kasta oo u halgamaya inuu difaaco maxaakimta gacanku samayska ah ee wadciga ah iyo xukaamteeda iyo arrimaheeda u difaacaya iyo dowladaheeda wuxuu tahbiitinayaa oo xoojinayaa oo quweynayaa dowladdaas daaquutiga cilmaaniga siday u dhisnaan lahayd ama dimuqraadiyadda oo isla meeshii iyuu aad iyo aad ugu halgamaya qofka noocaasi marka hadduu rabo ciidan ha ahaado ama tujaariya ganacsada ha ahaado ama khasucamada ee dadka ee odayaasha salaadiinta ha ahaado qabaa-isha ama wuxuu rabo ha noqde qof kasta oo ka qeyb qaata sidii xukunkaasi ku hirgeli lahaa daaquutiga ah ee dimuqraadiga ahi xukunka ayuu soo gelayaa gaalnimadaas way qabsanaysaa waxaa u daliila alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yuuminuuna biljibti waddaaquut ilaa aakhir alaaya dastoorka isaga ah ee wadciga ahi ee xukuumadda soomaalidu wuxuu leeyahay bunuud kufriya oo tiro badan gebigiisa isagoo gaalnimo ah ayaa haddana waxaynu tilmaamaynaa bal qodoba halisii ah qodobada ugu daran waxaa ka mid ah taxliilu lxaraami wa taxriimu lxalaal xalaashiina in la xarimo xaaraamtiina la xalaaleeyo qawaaniinna la dejiyo ka soo horjeeda diinta islaamka ilaahay wuxuuna leeyahay marka ilaah uu ka hadlayo taxliilka iyo taxriim ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah xadiiska nebigaa marka aayadda sii caddaynaayo saxaabi cadiy ibnu xaatim la odhan jiray waa kii nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo qoortiisa ay ka luulato silsiladii dahabka hayadee mahalkii kirishtadii oo dahaba markaasuu ku yihi nebigu iska tuur waxaa qoorta kuugu jira oo watankaa sanamka qoorta kuu suran cunuq qoortaada ka bix wuxuu yidhi waan tuuray marka fadaraxtuhu waan tuuray buu yidhi wa qaala wuxuu yidhi waintahaytu ilayhi waxaa nebiga soo gaaray wa huwa yaqra'u isagoo akrinaya suurata baraa'a suuradda baraa'a la yidhaahdo faqara'a wuxuu akhriyay haadihi laaya ittakhaduu axbaarahum wa rubaanahum arbaaban min duunilah waa aayaddan hadda fasiraynay markaasaan waxaan yidhi rasuul allow innaa lasnaa nacbuduhum annagu culimmada ma caabudno waa sidee faqaala wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam alaysa yuxarimuuna maa axalla allah xulummada ma weysan idiin xalin wixii ilaa idinka xarimay ma weysanse xarimin wuxuu rabbi idin xalaaleeyey waxaan yidhi buu yidhi balaa taas waa jirtaa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam fadalika cibaadatuhum masalada labaad ee qodobada waaweyn oo dastoorkan uu xambaarsan yahay ka mid a khatarta waxaa ka mid a ibaaxatu lilxaadi waalkufr qofku inuu diintuu rabo qaadan kara si toosa inay ugu qayaxan tahay oo ugu qoran tahay ugu qeexan tahay inaguna maxaanu haysanay man bedela diinahu faqtuluuh qofkii diintiisa bedela hala dilo ilaahna qur-aanka muxuu ku yidhi waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii waxaan islaamka ahayn diin ka yeesha wax laga aqbalayo ma jirto dastoorka isaga ahay waxaa kale oo arrimihiisa waaweyn ka mid oo khatarta ah inuu si cad ay ugu qoran tahay nidaamka xukmiga filbilaad inuu yahay nidaam alfederaali nidaamka federaaliga ahi nidaamka dowladda ay ku soconayso oo mataqaanaa inuu yahay oo rismiga ah waana nidaam naftigiisu kufriya oo mustawrid ah oo laga keenay dowladaha qarbiga ee gaalada kaasoo ilaahay wax xujaa uu usoo dejiyey iyo waxuu diinta calaqali leeyahay aan la arag mafaasid fara badan fara badanna way ka ratimaysaa waxaa la yidhaahdo federaaliga kow waxaa weeye masaa-isha ka ratimaysa oo khatarta annahu tashriicun min duuni illah horta waa sharci ilaahay kiisii aan ahayn oo dadka loo dejinayo wey wa xukmu bikayri maa anzala allahu iyo wixii ilaahay uu soo dejiyey xukum khilaafsan wey laba waxa weeye annahu tafriiqun bayna almuslimiina baynu niri wa taqsiimun libilaadihim wa xarbun cala addiin alxaniif aladi dacaa ila alwaxdati waalictisaam waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu baa ilahayna dhahay halkaana waxaa laleeyahay reer hebel halkaana xuduudooda ku eg tahay reer hebel xaggay ku eg tahay ummaddii waa la kala qaybiyey awooddoodii waa la baaba-shay markaasaa waxaa la rabaa in loo taliyo qodobka saddexaad waxa weeye oo federaalka waxa la yidhaahdo balaayadiisa ka mid a waa ixyaaun caraati alqabaliya qaala tacaala yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum afar masaa-isha khadiirka ah oo ka ratimaysa qodob masalada ayada waxaa weeye waxaa ku sugan ana fiihi tabaciyatu muslimiina lilkufaar inay daba sayn aan u noqono iyo tabac qaala rasuulu llahi sala allah alay slam man tashabaha biqowmin fahuwa minhum latattabicana sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabin ladakhaltumuuhu waa ki yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qulnaa yaa rasuul allah alyahuudu wanasaara qaala faman haddaa yaa kale dastoorkii intaas ayaa aynu kaga gudbaynaa thaaniyan marka qodobka labaad ama masalada labaad ee culummadu ay ka niqaasheen waxaa weeye mowqifka shareecadu ay ka qabto xukuumadda soomaaliya ka maanta laga dhisay ma xukuumo islaamiya mase waa culummadu haddii ay eegeen arrintaas waxay u arkaan waxay ka soo saareen in ay tahay xukuumo riddaa dhawaaqidda islaamka waxyaalaha diinta islaam qofka caqiidadiis burinayo oo ay gashay wax laga sheekayn kara maan wax tiradii ka bati weye bal waxaa la yihaa laysku raacay in aysan jirin wax sharihi ilaa way isu nisbaysay marka haddaan qodob qodob u taabanno waxyaalaha maanta ay ku gaalowday de xukuumadda ayadaa waa shirku tashriica kow tashriican ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn ay wax ku xukumaysa shirkiga noocaasa waa qodobka koowaad weeye ilaahay wuxuu leeyay am lahum shurakaa'u sharacuu lahu min addiini maa lam yaadan bihi illaah qodobka labaad waxaa weeye alxukmu bigayri maa anzala allah wataxakum ileyh alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut qodobka saddexaad waxaa weeye adaacatu walinqiyaadu liawaamiri siliibiyiin dadka gaaladaah siliibiyiinta kirishtaanka awaamirtoodii oo la adeecayo oo si toosa loo fulinayo bal dowladda dhan ba ay ku socoto awaamirtooda ilaahay baana wuxuu yidhi ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim dadka ridoobay oo gadaal uga noqday diintoodii dib uga noqday min bacdi maa tabayana lahum alhudaa hanuunkii markuu u caddaaday ashaydaanu sawala lahum waamlaalahum daalika arrinkaasuna wuxuu ku sugnaaday biannahum qaaluu inay yidhaahdeen liladiina karihuu maa nazala allaahu kuwii karhay wixii ilaah soo dejiyey waa yuhuud iyo nasaaradaase inay ku yidhaahdeen sanudiicukum fii bacdi alamri arrimaha qaarkood waa idinku adeecaynaa wallahu yaclamu israarahum ilaahay baana sirtooda og imaam shanqiidi oo kale wuxuu leeyahay sanudiicukum fii bacdi alamri haddii diinta looga baxayo maxaad u malaynaysaa xaaladda maanta jirta oo ah sanudiicukum fii kulli lamri wax la arkaan ba idinku adeecaynaa bal idinku noo fadhiistay baa maanta jirta waxyaalaha qaar baan idinku adeecaynaa waagi horay ahayd maanta maba ahaba raabican masalada ay diinta kaga baxday xukuumaddu waa mudaaharatu lmushrikiin mushrikiintii oo dhabar loo noqdo oo la ayido xoog xoog loo noqdo qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakhidu alyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum ninkii idinka mid oo ka weli yeesha macnaha la jaal noqda fa inahu minhum kaas iyagu ka mid yahay ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin ibnu xasm imaamu ibnu xasm baa wuxuu yidhi wasaxa ana qowla allahi tacaala waman yatawalahu minkum fainahu minhum inama huwa calaa daahiri anahu kaafiru min jumlat lkufaar ayuu ka mid yahay wa hada xaqun laa yakhtalifu fiihi ihnaani min almuslimiin waayo qaab loo ta'wiiliyaba maleh waman yatawalahu minkum ninkii idinka mid ee la jaal noqda ayagu ka mid yahay fa huwa kaafirun haddii la dhihi lahaa amay kufri duuna kufri tahay baa la dhihi lahaa laakiin waxaa damiirulqeybkaasaa lagu dhejiyey aan qaab loo ta'wiiliya lahayn ayaga unbuu ka mid yahaa layidhi xukum ahaan iyo masiirkiisa damo o aakhira iyo kulli iso binaءan alى hadihi calى hada falxukuumaةu الsoomaaliya aayaadkaas oo dhan iyo masaa-ishaas o dhan iyadoo wax lagu dhisay culummadu waxay arkaan xukuumada xukuumadda soomaaliya inay tahay xukuumad kaafirada oo murtadaahu diinta ilaahay ka baxday khaarijaة can اlislaami yajibu calى اlmuslimiina muslimiinta ay waajib ku tahay in la takfiiriyo wa bukduhaa in loo caroodo wاlbaraa'aةu minha in laga beri noqdo wa muqaatalatuhaa in lala dagaalamo wa khalcuhaa in la siibo oo mataqaana calankeeda dhulka la dhigo walaa yajuusu lahum bixaalin atacaawunu macaha ummadda islaamka uma banaana qaabna in lagula tacaawuno in la difaaco oo ciidan loo noqdo oo maxaakim loo taa iskaba iskaba dhaafe wax tacaawuna in lala yeesho sharciga ilaahay kaba mid aha mawduucaasna intaas aan kaga gudubnay mawduuca saddexaad ee culummadu ay mataqaanaa ay naqaasheen waxa weeye xukmu lintihaabaat doorashooyinka xukumkooda doorashooyinkaas la maagan yahay ama la sheegayo in laga fulin doono dalka waxaa loo baahan yahay ama waxaa waajiba qof kastoo muslima waajib ku ah inuu ogaado inaysan bannaanayn sinaba aysan ku bannaanayn inuu mushaarako iyo ka qayb qaato intikhaabaadka dimuqraadiga ah waayo dimuqraadiya waa diin kufri ah oo gaalnimo sariixa ah sababtu waxaa weeye macnaheeda wuxuuba yahay sideedaba xukmu shacbi ama suldatu shacbi ama tashriicu shacb wa ruknuha aladi taduuru calayhi ana alxukma watashriica wasuldata lishacbi laa lilah xukumka ay ku salaysan tahay baa wuxuu yahay ina mataqaanaa shareecada aysan lahayn shacbigu inuu shareecado leeyahay ilaah in usan wax ku lahayn xukumka shacbiga inuu rido ou leeyahay magaca shacbigana lagu la siiyo waa tan ay yidhaahdaan marka luqadooda la fiirinayo laga ay ay aynu fiirino waxay yidhahaan from people for the people to the people markas dimuqraadiya waxa weeye sidaas markii lasoo khulaaseeyo waxa weeye xukumkii cibaadadii ilaah lahaa iyo mansabkiisii in lala wareego ay la wareegaan dadkaa sharciga dejinaya rabbi lagu kufriyo sidaa un wey wax kala maha walidaalika fahiya tunaaqidu saraaxata qowl اllahi tacaala in alxukmu ila lilah si toosay waxay u burinaysaa aayadda ayada ah xukumka cidaan ilaahay ahayn ma leh masaladaana intaan uga gudbo masalada afraad baan u gudbayaa alcawlama fii sharqi afriqiya cawlamadu waxa weyne waa towx waa midayn fikradda ayadaa waa fikra sahiyooniya oo yahuudiyada yahuudi leedahay oo america kontonka wilaayo iyagaa isu geystay si caalamka ay u qabsadaan iyagaa inta isu geeyey bay waxay ka dhigteen mataqaanaa awood iyagu maamulaan oo caalamka kale ay ku saydareynayaani marka caalamka kale say u saydareeyaan bay waxay yidhahdeen maalan qaaradda afriqiya oo kale afar qaybood bay u qaybiyeen afar dowladood ay ku kalsoon yihin oo xoog badanna waxay yidhahdeen waa in la isugu yimaado maalan sharqi afriqiya waa in la la hoosgeeyaa dhammaanteed inta federaal wax la yidhahdo loo sameeyo etoobiya can dariiq etoobiya waa inaan ku maamulnaa shimaal afriqiyana waa inaan ku maamulnaa can dariiqi masr masr waa dowlad aada baari ugu ah maraykanka oo dabidhilif u ah junuub afriqiya xagga mataqana junuubka waxaynu hoos geynaynaa south africa iyadaa una xoog badan gaalana waxaynu ku kalsoonaha dadkeennii ay maamulayaan qarbi afriqiya nigeria oo dowladaha afrikaanka oo madow halkaa ugu weyn ayadaynu qarbi afriqiya oo dhan halkaasaan ku xirayno marka fikraddaa fikrad waxay ahayd horreysay bay ahayd ilaa lixmad iyo lixdamaadka amaa la dejiyey xilligii casmare lagu shirahayey ayuu mataqaanaa ka sheekeynahaya afwoorga uu dhahayay annagu qaanuunkaas xilligaa la dejiyey oo ahaa in sharqi afriqiya oo dhan ay madax ka noqoto etoobiya kaas ma aanu ogolin caalam halaga ma isku raacaan miyuu isku raaceen ma rabno mana ogolin annaga etoobiya inana maamusho eritrea oo gaalay hadday diiday ma annagoo muslima oo la yidhi dabkooda isuma baxa gaal iyo muslim miyaa ku raali noqonayna inaan madaha manhajkayga iyo diintayada ka tanaasulno oo etoobiya aan wax ku darsano waxaas ilaahay baan ka magangelinaa subxaana wa tacaala maalinta arrintaasi ay dhacdona dhulka hoostiisa ka khayr badan in dushiisa lagu noolaado arrimahaas oo dhan baa ka ratimaya foosha xun waxaa la yidhaahdo cawlamada khaamisan dafcu lcaduwi saa'il qodobka shanaad oon ku gebagabaynana waxaa weeye cadowgaa horarka ah oo qaashimka ah in la iska dhiciyo oo laga hortago qof kastoo maanta indhaqabaa wuxuu u jeedaa ummadda soomaaliyeed in dalkeedii la qabsaday oo taxta alixtilaal ay galgalanayso oo maaragtay ay indhacdaynayso neef la gowracay oo kale cadowgaasoo faasaadinaya wax la arko diin iyo mataqaanaa iyo adduunyaba waxba aan reebeyn marka waajibka waxaa ku ah ummadda islaamka ah in cadowgaa isagaa la iska difaaco waddanka inuu qabsado aan loo ogolaanin ilaah wuxuu yidhi udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa in allaha calaa nasrihim laqadiir dadka mu'miniinta rabbi wuxuu u idnay in ay dagaalamaan aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquuluu rabbuna allah ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi falyuqaatil fii sabiili illahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira ha dagaalameen ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen aladiina yashruuna alxayaata addunyaa noloshaan dhow kuwa becgeynaya oo gadaya bilaakhirati aakhira ku gadanayo aakhiradii la soo wareegaya inta adduunyada naftoodii iyo maalkoodii bixiyaan inaguna maanta diintii baan dhiibaynaa bulshadeenu diintii bay dhiibaysaa aakhiradii bay gadaysaa waxay la waxay ku fara adeygeysaa adduunyadii waxaa la leeyahay mu-asasaadka dhaqaalaha waxbarashada ama haddii dagaal la galo barakac baa imaanay waa in horta hore diinta la difaaca haddii nolol la rabo adduun iyo aakhiraba waman yuqaatil fii sabiili illah jidka ilaah qofkii ku dagaalama fayuqtal la dilo ow yaqlib ama qaalib noqda fasawfa nuutiihi ajran cadiiman buu yihi rabbi subxaana wa tacaala mar dabaan waxaan siin doonaa ajar aad u weyn baan siin doonaa wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam man qutila duuna diinihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid intaas oo dhan diintaada ehelkaaga maalkaaga dalkaaga adoo difaacaya haddaad ku dhimato shahiid baa tahay buu leeyahay nabigu sala allahu alayh wasalam marka dardaaranku wuxuu yahay aan ummadda soomaaliyeed iyo wixii muslim oo dhan loo dardaarmaayo oo culimmadu ay u dardaarmeen oo ay weliba ku munaashadeynayaan oo ay maaragtay aada iyo aada ugu adkaynayaa nin in laga fogaado maqaraadka iyo maraakista iyo mucaskaraadka meelaha ay degan yihiin oo saldhigyaasha u ah ilan waa meel mustahdafaho madaaficdii dadka muslimiintaaba ay ayaa mataqaanaa lala beegsanaya wa cadamu likhtilaadi bihim iyo inaan la dhex gelin wa cadamu musaakanatihim inaan la dhex degin sidoo kale culummadu waxay naseexaynayaan oo arkaaniin in ay gacan siiyaan oo garab istaagaan xowla alimaara alislaamiya imaarada islaamiga ah ee mataqaanaa iyo maamulkeeda inay garab istaagaan iyo mujaahidiinta naf iyo maal ay la garab istaagaan qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr haddii laydinka gargaar darbo waxaa dushiina waajib ku ah gargaar inaad bixisaan facalaykum annasr ilaa calaa qowmin beynakum wa beynahum miithaaq ilaa dad ballan idinka dhexeeyo cid ballan lala leeyahay ma jirto dowladda riddaduna cid ay maaragtay cahd iyo ballan siin kartaa lama arko maadaama ayada nafteedii ay dowlad riddaa tahay oo aan ummadda islaamka matelin wax alaaqaana lalahayn marka intaasaa shantaa qodob oo adiladeedii taas ay tahay ayay culummadu ay soo saareen oo go-aanadoodii ka soo baxay waxaana khitaamadu ay tahay ducadan meeshan ku qorano aan akhrinayo allaahuma kfir lanaa warxamna ilaahay noo dhaaf oo noo naxariiso wardi cannaa ilaahu naga raali noqo wataqabal mina ilaahu naga aqbal camalka aanu mataqaanaa jihaadkaha ee aanu ku jirno wa adkhilna aljanna jannadana ilaahu na geli wanajinaa min annaar naar ilaahu naga ilaali wa aslix lanaa sha'nana kulah wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu